ku dhowaad sagaal dhalinyaro ah oo shalay badda ka galay xeebta liido ee magaalada muqdisho si ay sawiro isaga soo qaadaan ayaa la helay maanta oo sabti ah afar ka mid ah halka shanta kale ilaa hadda lagu la-yahay nolol iyo geeri waalidiinta dhalinyarada lagu la-yahay badda oo garab ka helaya bulshada ayaa si wadajira u baadigoobaya dhalinyarada maqan qaar ka mid ah waalidiinta ay masiibadan ku dhacday ayaa warbaahinta ugu warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyagoo dowladda ka codsaday in lala baadigoobo dhalinyarada maqan waxaa u imid wiilalaa shala badda naga qaada marka labiyo tobankii saaka intaan ku waabaraystay wax dowladda iiga qabatana ma aana arkin ilaa haddana waan la ah minaa ilmaheen iyaan badda ka raadinaynaa wax noo maqanna ma leh ilmaha laba saac ay soo galeen doonta meeshaas badda soo galeen marka gurmadna waa waayeen badda aaday u dayacmeen dowladda sharaftale waxaan ka codsanaynaa inay degdeg noogu howl gasho ay ciidamo noo adeejiso
sawirro inay badda isaga qaadqaadaan sidii macnaha ay ahaydna baddu ma ahaan xilliyada hadda la galay waxaa waaye xilli xagaay xagaayga marka la yidhaha saddex biloodoo waxaa jirto badda aan la marin marka dadka reer muqdisho waxaan u sheegi lahaa iyo waalidiinta inay saddexda biloodo soo socota ilmaha ka ceshadaan badda si aan caadi ahayn ilmaha u qaadee way ka sii daree weliba badda xagaayga ma kala yaqaanin ilmaha xamar marka tee ugu dambaysa haddaan kaaga warramo shalay dhallinyaradaan badday soo aadeen dabaal soo aadeen tiim ay ahaayeen sidaas darteed sidaas darteed marka ma ahayn wax la moogyaha ma ahayn waa la ogaa ilmaha inay badda qaaday ilaa xalay ilaa iyo marka baadigoobkoodii aan ku jirnay kooxdii kaleo ka hartaa soo sheegtay hadda marka qaarna mid waa la helay tiimkii ka mid ah yar kale asagana tiimkaas aan ahayn saakii waa laga qaaday meydkiisa meesha xilliyadan oo kale oo ay dabaylaha xooggan ay jiraan waxaa aada looga dayrayaa in dadka ay dabaal u aadaan badda ama laga jilaabto kalluunka maadaama ay halisteeda badan tahay